bilowgii cutubka toddoba-iyo tobnaad oo markuu abrahm jiray sagaal iyo sagaashan sannadood ayaa rabbigu u muuqday oo wuxuu ku yidhi waxaan ahay ilaaha qaadirka ah hortayda ku soco oo mid eed la ahow oo axdigaygan kula dhigan doonaa oo anigu aad baan kuu tarmin doonaa markaasuu abrahm wejiga u dhacay oo ilaah baa la hadlay isagoo ku leh bal eeg axdigaygii waa kula jiraaye oo adigu quruumo badan baad aabbe u noqon doontaa magacaagana mar dambe lama odhan doono abrahm laakiinse magacaagu wuxuu noqon doonaa ibraahim waayo waxaan kaa dhigay quruumo badan aabbahood aad baanan kuu badin doonaa oo quruumo baan kaa samayn doonaa boqorrana way kaa soo bixi doonaan oo axdigayga waxaan ku adkayn doonaa dhexdeenna iyo farcankaaga kaa dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan waana axdi weligiis waara kaas oo ah inaan adiga ilaah kuu noqdo iyo farcankaaga kaa dambeeya oo waxaan ku siin doonaa adiga iyo farcankaaga kaa dambeeyaba dhulkii aad socdaalka ku ahayd kaas oo ah dalka kancaan oo dhan inuu idin ahaado hanti aad weligiin lahaataan aniguna waxaan ahaan doonaa ilaahood oo ilaah wuxuu ibraahim ku yidhi adiguna waa inaad axdigayga xajisaa adiga iyo farcankaaga kaa dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan kanu waa axdigayga aad xajin doontaan oo inoo dhexeeya aniga iyo adiga iyo farcankaaga kaa dambeeyaba mid kasta oo lab oo idinku jira waa in la gudaa oo waxaad iska gudi doontaan buuryadiinna waxayna calaamo u noqon doontaa axdiga ina dhex yaal aniga iyo idinka kii siddeed maalmood jira oo idinku dhex jira waa in la gudaa mid kasta oo lab tan iyo qarniyadiinna oo dhan ha ahaado kii gurigaaga ku dhasha ama kii lacag lagaaga soo iibsado shisheeyaha oo aan farcankaaga ahayn kii gurigaaga ku dhasha iyo kii lacagtaada lagu soo iibsadaba waa in la gudaa axdigayguna wuxuu jidhkiinna ku noqon doonaa axdi weligiis waara oo buurya qabka lab oo aan buuryadiisa laga goynin midkaasu waa ka go'i doonaa dadkiisa waayo axdigaygii buu jebiyey oo ilaah wuxuu ibraahim ku yidhi naagtaada saarayna magaceeda waa inaadan ugu yeedhin saaray laakiinse magaceedu wuxuu ahaan doonaa saarax oo iyadan barakayn doonaa oo weliba wiil baan kaa siin doonaa iyadan barakayn doonaa oo waxay noqon doontaa quruumo hooyadood boqorrada dadyooguna iyaday ka iman doonaan markaasuu ibraahim wejiga u dhacay oo qoslay oo qalbigiisa wuxuu iska yidhi ma ilmaa u dhalan doona nin boqol jir ah oo saarax oo sagaashan jir ahi miyay dhali doontaa oo ibraahim wuxuu ilaah ku yidhi waxaan jeclaan lahaa in ismaaciil hortaada ku noolaado oo ilaah wuxuu yidhi maya laakiin naagtaada saarax wiil bay kuu dhali doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa isxaaq oo waxaan isaga ku adkayn doonaa axdigayga kaas oo farcankiisa ka dambeeya u ahaan doona axdi weligiis waara xagga ismaaciilna waan ku maqlay oo bal eeg isaga waan barakeeyey waanan badin doonaa oo aad baan u tarmin doonaa isaga laba iyo toban amiir buu dhali doonaa oo quruun weyn baan ka dhigi doonaa laakiin axdigayga waxaan ku adkayn doonaa isxaaq kansaarah kuu dhali doonto sannadda soo socota xilligan oo kale oo kolkuu hadalkii u dhammeeyey ilaah waa ka tegey ibraahim markaasaa ibraahim wuxuu ka haystay wiilkiisii ismaaciil iyo intii gurigiisa ku dhalatay oo dhan iyo kuwii lacagtiisa lagu iibsaday oo dhan kulli intii labayd oo ka mid ahayd dadkii guriga ibraahim joogay oo isla maalintaas ayuu ka guday buuryadoodii sidii ilaah ku yidhi isaga oo ibraahim wuxuu jiray sagaal iyo sagaashan sannadood markii laga guday buuryadiisii wiilkiisii ismaaciilna wuxuu jiray saddex iyo toban sannadood markii buuryadiisii laga guday oo isla maalintaas baa la guday ibraahim iyo wiilkiisii ismaaciil oo raggii gurigiisa joogay oo dhan kuwii gurigiisa ku dhashay iyo kuwii lacagtiisii shisheeyaha lagaga iibsadaba waa lala guday isaga